dagaalka marinka khaza waxaa ku waxbarasho beelay kumanaan caruur ku jira daada waxbarashada kuwaasoo iskugu jira arday dhiganaysa marxaladda hoose dhexe sare iyo heerka jaamacadda waxaana dagaalka khaza kadib adkaatay in leelaysku nidaamiya oo dhisayo heerka waxbarasho ee ardayda warbixin hore oo aynu diyaarinay ayaan waxaan ku iftiiminay sida maamulka yuhuud uula dagaalamay waxbarashada marinka khaza warbaahinta ayaana waxay ku tilmaamtay dagaalka dhanka waxbarashada xasuuq dhanka mustaqbalka oo lagula dagaalamaya waxbarashada reer falastiin iyadoo sidaasay jirtana waxaa la elayay mucalimiin iyo mucalimaad u istaagay in wakhtigaasi adag ay ubadka waxbaraan hadda uu dagaalka istaagay ayaana waxaa la dareemayaa dhaqdhaqaaq dhanka waxbarashada ah waxaana warbixinteena maanta diiradda ku saari doonaa mucalimiinta iyo mucalimaadka reer khazow si tartiib tartiiba dib ugu soo laabanaya goobaha waxbarasho duniya abu zacruur oo ka mid ah mucalimaadka marinka khaza ayaa markay ogaateen waxbarashada khidaaca khaza ee dib u bilaabanayso waxay durbadii u degdegteen si mutadawacnimo ay wax oga dhigta mid ka mid ah madaarista ku yaala galbeedka magaalada khaza dagaalka ka hor ayaana waxaye duniya mid madarse gaara wax ku baraysa ubadka barakacyaasha mid madarse gaara wax ku baraysa ubadka barakacyaasha waxayna in badan ku khasbanaatay inay la barakacdo dadka barakacyaasha ah see weesho goob aamin ah isla markaana ay wax ku bari karta carruurta yar ee gaaray heerka waxbarashada waxay si aad ugu faraxsan tahay duniya in maanta ay dib u bilaabayso waxbaridda ardayda waxayna dareemaysaa farxad iyo xamaasad aad u weyn waxayna hadda wax ka dhigaysaa madrasada annasri wasaaradda tarbiyada iyo tacliinta ee khidaaca khaza ayaana waxay hadda u dooratay inay ka mid noqoto mucalimaadka wax ka dhigaya madaarista cusub ee hadda midibada loo taagayo murugta iyo cabsida aadka u daran eegihiisaiyo ardayda ayaa waxay ugu raxdeen in si mutadawacnimo ah carruurta wax u baro dhibaatooyin badan ayayna kala kulmeen dagaalka mustaqbalkooda ayaana wuxuu ku jira halis ayay tiri duniya oo mar u waramaysay shabakada wararkii aljaziira markii uu bilowday dagaalka gardarada ee ciidamada yuhuuday ku soo qaadeen marinka khaza waxaa si dhammaystiran albaabada layskugu dhuftay dhammaan madaaristii iyo jaamacadihii khidaaca khaza arday aad u fara badan ayaana waxay markaasi waayeen sanad dugsiyeedka labada kun saddex iyo labaatanka labada kun afariyo labaatanka iyagoo sidoo kale las u galay inay lumiyaan sanad dugsiyeedkii midka xigay ee labada kun afariyo labaatanka labada kun shan iyo labaatanka waxaan hadda guud ahaan khidaaca khaza laga dareemaya ififaalooyin ku aadan soo laabashada waxbarashada allah ayaana u baryeen inuu joogto ka dhigo islamarkaana iyo carruurta reer khaza helaan waxbarashadooda maadaama ubadka yaroo wax bartay ay ka dhigan tahay hanti maguurta oo waddanka iyo dadka muslimiintu ay heleen mucalima duniya ayaa waxay si aad dowla tacajubtay maray warbaahintu u waramaysay heerka waxbarasho ee aadka u liitay ee ardayda ku jira marxaladda hoose ama ibtidaa'iga waxay dhibaatooyin kala duwan kala kulmeen dhanka waxqorista iyo akhrinta iyo mihnadaha kale sababo ku aadan muddada dheer ay waxbarashadu ka maqnaayeen waxayna hadalkeeda sii raacisay iyadoo hortaagan sabuuradda islamarkaana farwowin ku qoraysa weedha ah khaza kac oo istaag carruurtu waa kuwo maskax wanaagsan leh islamarkaana diyaar u waa inay wax bartaan waxay diyaar u yihiin inay gaaraan oo ay mar kale maskaxda ku qabtaan wixii ay waayeen intii uu dagaalka socday ayay hadalkeeda sii raacisay mucalima duniya mucalimadani dhallinyarada ayaa waxay wajahaysaa culaysaad kala duwan sida inaysan haysan waxyaabaha asaasigu ah waxbarashada balse waxay carabka ku adkayseen dhammaan mucalimiinta iyo ardayda ay heli doonaan waxyaabahay u baahan yihiin kana gudbi doonaan dhammaan culaysaadka saaran maadaamuu hadda marinka khaza kaana qaaday maamul cusub oo ay midabada u taageen kooxda muqaamada falastiin dibna u bilaabi doono waxbarashada ku-xigeenka wasiirka waxbarashada maamulka khidaaca khaza ninka lagu magacaabo maxamuud madar ayaa waxuu carabka ku dhuftay in go-aanka dib loogu soo celinayo waxbarashada ay tahay tallaabo yar oo ka mid ah waddada dheer ee hadda sugaysa waa sida uu hadalka u dhigaye culays kastoo hadda imaado ayuuna sheegay inay diyaar u yihiin ka hortegiisa waxaana lagu wadaa buu yidhi in hadda la furo caamdaraasiga cusub waxaan awoodnaa inaan hadalno waxa maanta socdana waa bilowga dib u soo laabashada waxbarashada balse waa mid aad u dheer waxaana ku hareeraysan halis aad u fara badan balse arrimaha oo dhan way soconi doonaan oo way horumari doonaan ayuu yidhi maxamed madar oo ah ku-xigeenka wasiirka waxbarashada ee maamulka khidaaca khaza wuxuu intaasii raaciyey mas-uulkan in wasaaradda iminka ka furtay boqol xarumood oo waxbarasho guud ahaan manaadiqda khidaaca khaza waxaanuu hadalkiisa sii raaciyey in sii laba jabaari doonaan maalinba maalinta ka dambeysa balse ma uusan sheegin mas-uulkan tirada rasmiga ee ardayda iminka ku sugan goobaha waxbarasho ee la furay wuxuu sidoo kale tilmaamay madar inay dayactir ku samayni doonaan dhammaan fasalada madrasada madrasadii la burburiyey beddelkeeda ayuuna sheegay inay keeni doonaan tendhooyin ilaa inta si dhammaystiran looga dhisayo wuxuuna caddeeyeen waxbarshada yahaani doonta mid haaf ah lana dhegani doono madrasada saddex maalmood oo isbuuca ka mid ah si ay ugu suura gasho dhammaan ardayda inay casharada wada qaataan maadaamaay goobuhu yihiin kuwo yar maxamuud madar ayaa wuxuu sidoo kale sheegay in wasaaradda waxbarashada ay dib u habeen ku sameyni doonto manhajka waxbarashada ee qidaaca ghaza wuxuu sidoo kale sheegay in wasaaradda ay keeni doonto adeegyada waxbarashada sida kombyuutarka iyo wixii la midka ah maadaama dhammaan agabyadii waxbarashada ay horey u burburiyeen duqimaha sahaynada yuhuudda wuxuu sidoo kale sheegay in wasaaradda ay gordhow iclaamini doonto wakhtigay imtixaan ka geli doonaan dhammaan ardayda dhalatay sanadka labada kun iyo lixda kuwaasoo waxbarashadooda soo qaatay kahor inta uusan bilaaban dagaalka burburinta ee marinka ghaza madaxa mucalimiinta madaarista marinka ghaza khayr cabdallah ayaa wuxuu isna sheegay in dhammaan mucalimiinta iyaguna la kulmeen gumaadka cadowga ee uu ku haya shacabka reer ghaza nafteenna ayaan u hurnay wasaaradda tarbiyada iyo tacliinta waxaana noqonnay kuwo shahiiday kuwa dhaawacmay iyo kuwa la qafaashay guryaheenna dhammaantooda ayaana noqdeen kuwo la burburiyey waxaana markii hore tirinay siddeed boqol oo shuhada iyo kuwa la qafaashay iskugu jiro iyo kumanaan kale oo dhaawacyo kala duwan qaba guryo aad u fara badan ayaana la burburiyey ayuu yidhi madaxa mucalimiinta khayr cabdallah wuxuu sidoo kale bogaadiyey cabdallah in mar kale dib loo bilaabayo waxbarashada waa shay bogaadin mudan una wanaagsana carruurta shacabkeena wasaaradda tarbiyada iyo tacliintana waxay weli ku taagan tahay waddada sugnaanta iyadoo la kulmaysa dagaalka cadowga iyo burburintiisa ayuu hadalkiisa sii raaciyey madaxa mucalimiinta wuxuu sidoo kale u mahad celiyey dhammaan mucalimiinta dib ugu soo laabtay goobaha waxbarasho iyadoo ay jirto xaladani aadka u adag in badan oo ka mid ah mucalimiinta iyo kuwa mutadawiciinta waxay bixiyeen dadaal dheeriya oo ay ugu daneynayaan carruurta shacabkooda shaqada waxbariddana waa kuwa joogtay iyadoo uu socdo dagaalka waxayna diyaar u yihiin in ardayda dib ugu shubaan wixii ay hilmaameen intii uu dagaalka socday ayuu yidhi cabdallah dhanka kale ardayda ayaa waxay si aad ugu faraxsan yihiin ku soo laabashada goobaha waxbarasho iyo madaarista madarasada annasir oo ku taala magaalada ghaza waxaa daabuurka subaxdii ku sugan arday aad u fara badan oo ay ka muuqato darin farxadeed oo ku aadan dib ugu soo laabashada madarasadooda daabuurka dhexdiisa ayaan ardayda waxay ku soo bandhigeen waxyaaba ay darankooda ku muujinayaan iyagoona qaadaya anaashiid una tartamayay safafka hore ee daabuurka si ay darankooda u dhiibtaan waxa uu sheegay arday lagu magacaabo fajar muhanad oo koo iyo toban sano jir ah inuu aad uga faraxsan yahay go'aanka dib ugu soo laabashada waxbarashada kadib bilooyin dhowra oo ay ka fogaayeen madrasadooda waxauu tilmaamay inuu isku day inuu wax ka barto kombiyuutarka balse ay soo wajiyeen dhibaatooyin kala duwan sida internet la'aan iyo koronto la'aan axmed shariif oo isna ah arday wax ka barta madrasada annasri waxa uu sheegay inuu la kulmay xaalado kala duwan oo aad u adag isagoona sheegay in isagii ehelkiisa lagu go'doomiyo gurigooda bishii maarso labada kun afar iyo labaatanka ilaa ugu dambayntii la xiriira ka tirsan qoyskiisa kadibna waxaa la burburiyey buu yidhi gurigeena waxaana halkaasi ku sheediyey qaar badan oo ka mid ah qoyskayga axmeda saacid oo isna arday dhigta fasalka lixaad ee dugsiga hoose waxa uu yidhi aad baan ugu faraxsanahay in dib ugu soo laabto waxbarashada waxaan hadda ku dhiirannahay islamarkaanaan aad u doonaynaa inaan dib ugu laabano nolosheenii hore axmed saacida waxauu sidoo kale tilmaamay inuu rajaynayo in heersar uu ka gaaro waxbarashada ilaa heerka jaamacadna uu sii wado xaatim abuu carab oo isna ah arday dhigta madrasada annasri waxauu sheegay inuu soo maray xaaladda aad u adag qoyskiisana ay kala tageen kadib markii loo barakacay koonfurta marinka ghaza xaatim isagoo hortaagan ardayda kuna jira safka daabuurka ayaa wuxuu jeediyey khudbad waxaan soo qaadannay bilooyin xanuun iyo cabsi iskugu jiro maxaan u noqon weynay sida carruurta caalamka oo kale maxaa loo dilayaa carruurteenna loona duminayaa madarsadeenna maxaan u dareemaynaa xanuunka uu leeyahay in la waayo dadka la jecel yahay ugu dambayntiina wuxuu bilaabay inuu ka hadla dareenkiisa farxadeed ee ku aadan ku soo laabashada waxbarashada waxaana rajaynaynaa buu yidhi inay noo soo laabato nolosheenna dabiiciga ah gabagabadii waxaa iminka marinka khaze ka socda dadaalla dib loogu soo celinaya ardayda goobaha waxbarasho si ay u dhammaystirtaan daraasadooda una noqdaan kuwa wax u tara dadkooda mucalimiinta iyo dhammaan maamulka waxbarashada ee marinka khaza ayaana waxay isku dhaarsadeen inay iminka dib u bilaabi doonaan waxbarashada si ay u soo saaraan jiil ay wacan tahay diintooda kana fikira qadyadooda maadaama caalamka oo maanta maraya marxalad la silmaamsiinayo qadyada falastiin ee caamka ah loona baahan yahay inuu maanka ku hayo qof kasta oo muslim ah